love
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban efremyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somali com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa talaado toddobiyo tobanka sebtembar sannadka labakunsaaaobanbarakada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa koodii barkii duurnimo halkan washingtonna waa lixdii barkii aroornimo idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo cabdixakiim maxamuud shirwac
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah sanadugsiyeeda cusub ee sanad dugsiyeedka cusub ee dugsiyada sare ee boosaaso oo bilaabmaya iyo ardayda oo codsaday in maadooyinka loo kordhiyo waxaan rabnaa aan wasaaradda ka codsanaynaa si aqlabiyad leh sharaf leh maamuus leh inay nagu qadariso codsigayaga ah in maado noona ku soo diro maadooyinka ka mida oo noo noqonaysa maadada koob iyo tobanaad ama maadadaas waxay tahay runtii maadada wadaniyadda
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan fursadaha shaqo abuuridda ee ka jira jabuuti dabcan sidoo kale dhegaystayaal intaan idaacadan duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ku guda jirno dhinacii kaalmaha heesaha ayaan ka madhnaan
dabcan ciyaarihii ayaad dhegaysan doontaan iyo heese kale waan idin haynaa marka horese kusoo dhowaada warkii dunida dowladda maraykanka ayaa waxa ay diyaarinaysaa inay jawaab ka bixiso weerar la sheegay inuusan caadi ahayn oo lagu qaaday xarumaha shidaalka sacuudiga iyadoo madaxweynaha maraykanka donald trump uu tilmaamay inay u badan tahay in iiraan ay mas-uul ka tahay weerarkaas trump ayaa shaaca ka qaaday inuu diyaar u yahay inuu caawiyo sacuudiga oo xulafo muhiim la ah kadib weerarkii loo adeegsaday diyaarado dron ah oo aan si hore loo arag sare ugu qaaday qiimaha saliidda caalamka trump waxa uu sheegay inuu sugayo go-aan qayaxan oo ku saabsan cidda mas-uulka ka ahayd weerarkaas waxa uu yidhi waxaa inoo furan wadooyin badan waxa se uu sheegay inuusan doonayn inuu ku degdego dagaal oo markaasina uu la hadli doono dalalka xulafada la ah maraykanka
mas-uul ka tirsan bahda caafimaadka ee dalka afghanistan ayaa maanta sheegay in afar iyo labaatan qof ay dhinteen kadib markii qarax lala beegsaday goob u dhow meel uu isu soo bax doorasho ka waday madaxweynaha dalkaasi afghanistan ashraf ghani doctor kasim sangiin oo ah madax xafiiseedka caafimaadka ee gobolka ku yaala waqooyiga dalkaasi ee barwan ayaa sheegay in sida oo kale ugu yaraan koob iyo soddon qof oo kale ay weerarkaasi ku dhaawacmeen islamarkaana dadka ay waxyeelladu soo gaadhay ay ku jireen haween iyo carruur afhayeen u hadlay madaxweyne ashraf gani ayaa isaguna dhankiisa sheegay in aanay waxba soo gaadhin madaxweynaha hase yeeshee ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi ka dhacay dalka afghanistan
duur wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhegeysaneysaan waa v o a waxaa dib u furmay dugsiyada waxbarashada magaalada boosaaso sida caadada ah sanad walba waxaa dugsiyada sare bilaaba koox ka mid ah ardadii kasoo qalinjabisay dugsiga dhexe wariyaha v o a ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa wareysay qaar ka mid ah ardayda fasaxa kasoo laabtay ee diyaarka u ah sanad dugsiyeedka cusub
magacaygu waa xasan xalaane macalim cabdulaahi yuusuf waxaa ka mid ahay ardayda xilligan ee soo xagaabaxday una soo xagaabaxday magaalada boosaaso waxaan dhigtaa iskoolka weyn ee boosaaso public secondary school runtii waxaan aan intaan soo xagaabaxnay waxaan uga soo nahay marka dadka xagaabaxa dadka runtii ardayda marka laga hadlayo runtii silibiska aan qaadanayno ka ardayahan waxyaalo badan baa nagu kalifaya inaan xagaabaxno oo aan aadno gobollada kala duwan ee soomaaliyeed marka ardaydan xagaabaxaysa laba qaybood bay u qaybsamaan waa arday runtii markii ay aadaan gobolada ama tuulooyinka ama baadiyaha qayb ay noqonaysa kuwa damaashaad iyo ciyaaro iyo yani waxweyaan nafta yani maadaama in badan ee sagaal bilood ay wax soo baranayeen ay yihiin dad xilligan yani doonaya inay nafta ay fresh siiyaan ama ay siiyaan janis ay ku maaweeleeyaan nafta halka kuwo kalena ay yihiin kuwo u helan oo weli doonaya inay aqoontoodii iyo buugooga iyo qarankooga ay sii qabsadaan ama ay noqonaya in ay galaan barefado wax loo yaqaano macadyo ama iskuulaadyo ama qeybaha kala duwan ee waxbarashada taasina ay doonayaan inay kasii faa'iidaystaan saddexdaa bilood ama afartaa bilood ee loogu talagalay ee wakhtigan ee fasaxa labada dhalinyaro adigu qaybtee kaga jidhaa marka maadaama boosaas kusoo laabatay runtii aniga waxaan u xagaabaxay magaalada carmo waxaan aan ku faani karaa maanta fasaxii aan haystay inaan aan si fiican aan uga soo faa'iidaystay waxaan soo bartay maadada carabiga dhanka naxwaha oo runtii aan aan dareemayay in halkaa baahi badan aan uga qabay waxaan kaloo aan soo bartay maadada kombyuutarka oo aan runtii training ahaan aan kusoo qaatay oon shahaada aan kasoo helay waxaan soo bartay maadada xisaabta iyo sidoo kale maadada ingiriishka maantana waxaan aaminsanahay runtii anigoo dhammaystiran dhan walba xifradda aqoontayda inaan iskuulkeyga gadaal aan ugu soo laabtay micnaheeda ay ii saacidayso inaan iskuulkan cusub galaaskan cusub oo sanadkan aan bilaabayo aan runtii iga saacidi karto inaan aan si waxwey yani sidii loogu talagalay arday ahaan aan ugu soo bixi karo maadaama aan runtii xifradan aan hore ula socday casharadan duruustan hore ay bilaabmaya yahay magacaaga sheeg saaxib walaal waxaa sida maka shaaxabaya ee waxaan ahay galaaska fontry dugsiga sare ee boosaas bogsent school sanadkan galaaskan waa ku cusub tahay sanadka horena waxaa ahayd fom two bal waxaad iga wartaa jawiga laba galaas sidee ku noqonayaan yusufow markaan imanaya magaala booso horta fontu yo ku cusbaa markaan magaala booso waxyaaba badan baa laga kulmay caqabad badan casharadaas oo xoga adag iyo iyo jawiga hoos adag iyo marka jawiga ahaan aada iyo aad baa fiicana sanadka hore sanadka ka fiicanahay hadeer maadaama aad soo xagaa noqotay kadib magaalada aad kusoo laabatay intaad magaalada kale aad joogtay maxaa qaban jidhe
dad baa waxbeen jiraan macna waxbeen jira waayo cilmigii aan naga ka qaaday waa trafikgeey oo waxaan geeyey tuulo kale aan dadku aqoon badan ahayn way ugu dambeyntii marka maxaa codsanaysaan haddaad tihiin ardada ee puntland gaar ahaan magaalada boosaaso haddii aan nahay ardayda ee puntland ama ardayda wax ka barta gobolka bari khaasatan ardayda boosaaso public secondary school in aan helno wax loo yaqaano aan helno wax loo yaqaano imtixaanka dowladda qaranka federaalka soomaaliyeed inaan jaanis aan u helno oo aan nana ka qaado ama dowladda inoo ogolaato cunqubatayn ahaan ardaydana ka saaran inaan ka qaado aan siib aan u yeelano inaan galno laba kun iyo sagaal iyo toban laba kun iyo labaatan imtixaanka qaranka dowladda federaalka soomaaliyeed waayo waa waxaan hamuum ugu qabno oo waxaan ku faanayno waxaan ogsoonaya ardaydii naga horreysa hadeer cawaaqib xumada ee la kulmayso dhibtee la kulmayso shahaadadii sida loogu adkeeyey taasna ay tahay wax mar walba iyaga maslaxaad ugu jirta waxaan aaminsannahay haddii aan gelayno imtixaanka dowladda federaalka soomaaliyeed inay sharaf iyo miqaam inoo tahay inaan ka nasiib badan nahay ardaydii nagu horreysay walaalahayga nagu horreeyay kuwii kasii horreeyeyba maxaa yeelay waxaan ku faani karnaa anaga ma aan arag wax loo yaqaano dowlad ama qaranka soomaaliyeed laakiin wax dhiirigelin noogu filan inaan gelayno waxa loo yaqaano imtixaankii qaranka aan diyaar aan u nahay anagoo og in aan silibiska marka loo fiiriyo kan puntland iyo kan dowladda dhexe ee federaalka inuu xoogaha farqa u dhexeeya haddana waxaasoo dhan waxaa nagal qiimo badan oo aanan wax kasoo qaadin inaan gelayno ku faanayno imtixaankii qaranka dowladda federaalka soomaaliyeed sanadkan maadooyinka ayaa idinku badanaya fasalka hore aad dhiganayseen imise maado ayaad qaadanayseen waxaan rabnaa aan wasaaradda ka codsanaynaa si aqlabiyad leh sharaf leh maamuus leh inay nagu qadariso codsiga yaga ah in maado noona kusoo diro maadooyinka ka mida oo noo noqonaysa maadada koob iyo tobanaad ama maadadaas waxay tahay runtii maadada waxa loo yaqaano citizens ama maadada loo yaqaano wadaniyadda wadaniyadda runtii waa waxaan aan baahi badan aan u qabno maanta haddii aan nahay ardayda sekondariga ardayda soomaaliyeed waxaan ogsoo nahay maanta dhib weyn inayna haysato aanan garanayn meel aan waxu baranayno meel aan u soconayno wadankayo khayraad ku leeyahay yacni aan aad ugu liidano wax loo yaqaano wadaniyadda maanta silbiska ama maadooyinka historyga waxaan ku dhigayaa wadanka loo yaqaana kenya taariikhdiisa khayraadkiisa dadka usoo halgamay wadanka loo yaqaano libiya wadanka loo yaqaano algeria laakiin waxaan la'nahay ilaayo hadda wax loo yaqaano wadankayaga khayraadkiisa iyo taariikhdiisa uu lahaa wax nasiib darra ah maalin weyd waxaan baarnay ka arday ahaan haddii anahay ardayda bosaaso public cilmi baaris waxaan isku yeernay dhowr macalin baa noo soo galay galaaska waxaan ogsoonay xiisadii dhammaatay inuu macalin cusub soo gelayo macalin walba waxaan weydiinaa macalin ow anaga waxaan nahay soomaali xaggee taariikhdayada iyo isirka soomaaliyeed ay kasoo jeeda midna dhah waxaan nahay carab iyo midna dhah waxaan nahay kuushiyiin ama waxaan kasoo jeednaa dadka oromada ama midna dhah waxaan nahay afrikaan yacni halkaa waxaa nooga muuqata macalimiintii ruuxooga inaysan taariikhda soomaaliyeed meel cad aysan ku baarkiisnayn ka arday ahaan ardayda haddii aan nahay gobolka bari wax ku baranaysa waan ka cimilo kululnahay wayna naga jaanis fiican yihiin ardayda kale ee marka loo fiiriyo puntland taasna waxay tahay annagoo dhib marayna cadaadis marayna sii socna soo socna kulayl marayna mar walbana soo jeedna waxaan doonaynaa oo keliya annaga ma aha inaan waxu baranayna oo keliya ciddaan ugu taageeraysa maanta waxbarashada naga bixinaysa lacagna siinaysa
kuwaas waxay ahayn qaar ka mid a ardadaasna dugsiyeedkanna u bilowday gudaha magaalada boosaaso waxayna u waramayeen wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf halkaad ka dhegeysanayseen waa barnaamijka dhallinyarada maanta gordhow qodobo kale iyo ciyaarihii ayaad degeysan doontaan balse markan dhinacii heesaha ayaanu jalacaynaan ku yaranaysanaynaa heestan ay ku wada luuqayaan fanaaniinta safwaan halac iyo ayaana
Thank you.
heestaasi dhegaystayaal ay sida wada jirka uga wada luuqeynayeen fanaaniinta safwaan halac iyo weliba ayaana haddaynu intaasi kaga soo gudubno weli waxaad naga dhagaysanaysaan oo nagala socotaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna jabuuti sanad walba dhallinyaro badan oo afrikaan ah amaba ka taga qaaraddaasi afrika ayaa u boqola dalal u badan islamarkaana ku yaala qaaradda yurub si ay u raadiyaan nolol ka wanaagsan ta ay markaasi ku jiraan hase yeeshee taasi bedelkeeda waxaa hadda soo badanaya muddooyin ka dambe dhalinyaro ka soo laabanaya dalalkaasi ay marka hore u safreen islamarkaana shaqo abuur ka samaynaya dalalkii ay marka hore ka tageen dhallinyaradaasi waxaa ka mid ah idil maxamed oo dib ugu laabatay dalka jabuuti kadib muddo sannad ah oo ay ku nooleed waddanka faransiiska wariyaha v o ed ee dalkaasi jabuuti sagal siciid faarax ayay uga warantay fursadaha shaqo ee dhallinyaradaasi ay ka heli karaan waddamadooda
waxa weeyaan shaqo wey jirtaa magaalada shaqo nin walba hadduu yidhaahdo dowladdaan u tegaynaa dowladdan shaqo ka doonanaynaa biiroo baan doonayaa nin walba hadduu yidhahdo ma noqonaysa dee wallaahi maanta jabuuti anigu waxaan ugu soo noqday soddon sanaan ka maqnaa waddanka waxaan jabuuti ugu soo noqday waxaan arkayaa fasiliteega yacnihii sida yare dhibta yar dhibta yar ee wax loo samaysan karayo wax walba waa laguu fudaydinayaa dadkiinii baa jooga cidlama dareemaysid yaa waa waddankaagii hooyo weeyaan yaa ab iyo adeer iyo wax walba yaa yaa kuu jooga ehel baa kuu jooga cidlo dareemi maysid markaa anu halkan wixii aad ka samaysan karayso dabadda aad bay u adag tahay inaad inaad wax ka samayso maxaad oran lahayd dhallinyaradeena badane ku mashquulsan yurub iyo maraykan markaan tagaan waxaa qabanaya soddon sanaad joogtay waad garanaysaa siday tahay maxaad maxaad ku oran lahayd wallahi waxaan ku odhan lahaa dhallinyarada yurub wixii laga qabanaya waa dhamaatay yurub wixii laga qaban lahaa amba wixii laga qabanayey way dhammaatay hadda kadib wax walba waa la qabtay waxa la qaban karayaay way yar tahay waddankiinii ayaa maanta u baahan in wax laga qabto afrika ayaa u baahan in wax laga qabto hadday noqoto afrikada kale iyo hadday noqoto kuweennaba wax laga qabto maanta halkanay ku hadhay wax lasoo saaransi halkanay ku hadhay nasiib weeyaan nasiibka aad leedihiin maanta ninkii halka dabadda jooga waxbarasho weeyaan nasiibkiisu waxbuu soo bartay marka haddii uu doonayo inuu maal gashado amba inuu wax sameeyo wadankiisi ha kusoo noqdo lianno wadanka maxay haday ajanabiga ah ama yurub amba maraykan amba wax walba waa la sameeyey wax la sameynaya ma jirto way dhamaatay
ama de waxaad shaqo yar hoosii waxbaad bilaabi ha marka waxa weeyaan dad badan oo aniga sidayda oo kale ah oo waxaa jirta maxaa haday ka yimiday dabadda ka yimiday oo wallaahi guryaha iska fadhiya ayaa iska jirta dadkaasi maanta haddii in laygu daydo anagu in laygu daydo ayaan doonaya ya in laygu daydo uu mid walba maad aragtay dee cabsidii hayse ee ka bacdo dadku way yaro cabsoodaan waxay isidhahdeen alla talow bilow waxaasay nayar dibi noo yara dhigaysa moog tahay laakiin qofka hadduu isku dhaqaajiyo u isidhaaho waata gabadhaasiba samayse adiguna waxaasa tamayn kartaa waa waa la dhiirigelin waa heer haddaad laba xaboo liina meel dhigato waa caadi waa sidaa haddaad shaah yar meel dhigato haddaad laba xaboo liina meel dhigato wax walba waxunbaa kaasoo gelaya bis fadhiga unbaa u daran marka wallaahi ninkii maanta fikir fikir weeyaan waxa loo tegayo almuhiim waa fikir halkeen fikir kasoo helaa halkeen wax kasoo bartaa weeyaan dee dabadii haddaad wax kasoo baratay rasmigu nin walba waa wadankiisa rasmiga intaad joogtay fransiiska waxyaabihii markaad istiraahdo walahi waxaa wadankeena haddii laga qaban lahaa way qurux badaan waxyaabaha ku cajabgeliya maxaa kamid fikraduhu way badan yihiin walaalo way badan yihiin ma soo koobi karo fikradaha fikradaha intaa aan yurub ku noolaa waxaan arkay boqol iyo toban fikradood wax lasoo koobi karayo maaha laakiin waxa weeyaan wax la qabto uu nin waliba ma heer gaari karo weeyaan waa wax la qabsan karo oo wax wal- nin walba heer ka gaari karo ya nin walibana shaqo abuur u samayn karta nin walibana buuxin karta weeyaan haddii laysku dayo laakiin waxaan anigu dee maad aragtay maanta in ah, taladaydu ay tahay nin wallow cabsida kugu jirta iska saar wax waliba waad samayn kartaa shaqo badan baad abuuri kartaa adigu shaqaad samaysan kartaa wax kasta waad qabsan kartaa bes bilowda iska saar kalsooni kalsooni horta waa the first one waa kalsooninta ugu horeysa haddaad kalsooni iska qabto wax walba waa samayn kartaa ha talabaad waxa weeyaan een, dad badanoo waxaa jirta een, ku eegayo oo ku odhanaya allah ma waxaanay samaysay allah mana xishoonaynin allah ma way way wareertay ha waxba kaama gelin waxaasi waxaad waad shaqaysanaysaa marka aad shaqaysato maxaad u shaqaynaysaa waa quudkii maalmeed waa quudkii amba maal quud maalmeed ha noqoto amba ku kale ha noqoto wax keyd kuu noqda ha- ha noqotee wax adiga kuu fiican un weeyaan ya waxaad u u- u dhididaysaa ya ood u u shaqaynaysaa dadka kale waxba kaama gelin anu dadka dadka ha dhegaysanina odhan laha
waa hagaag dhegaystayaal taasi waxay ahayd idil maxamed oo ah gabadh dhalinyaro ah oo waddanka jabuuti ku nool islamarkaana ku- hore ugu nooleyd kana soo laabatay waddanka faransiiska waxaanay magaalada jabuuti ugu warramaysay waryahayaga sagal siciid faarax weli idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantayna ku guda jirnaayeen markana wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha aan ku soo dhoweeyo jamaal axmed cismaan
aad baad mahadsantahay shirwax kulan wanaagsan dhegaystayaal ciyaaryahanka naadiga kubadda cagta ee b s g neymer ayaa la sheegayaa in marka laga nusqaamiyey ganaax saddex kulan ahaa oo hore loogu soo rogay inuusan ciyaari karin kulmo ka tirsan champions leaga waxaa maxkamadda sportska ay markaasi go'aan ku gaartay in laba kulan looga dhigo saddexdii kulan ee hore loo ganaxay toddobaaajirka waddanka brazil u dhashay kadib markii hadallo aan wanaagsanayn uu sheegay lixdii march markii manchester united ay nadiib kubadda xagta bsg ka badisay oo daqiiqadii ugu dambeeyeyna afar daqiiqo markii ay marayso gool rigoora ay heshay nadiib kubadda xagta manchester united uu sheegay in goolkaasi uu ahaa mid aan markaasi sax ahayn isagoo cambaariyay garsoorkii ciyaartaasi waxa uu ciyaaryahankaasi reer brazil uu ka maqnaan doonaa nadiga b s g kulamada ay la dheelayso real madrid iyo galatasaray balse waxaa la sheegaya inuu dib ugu soo laaban doono kulanka ay la ciyaari doonto nadiga club bruges labaatanka oktoobar ciyaaryahanka goolka u qabta nadiga kubadda cagta ee manchester united david deheya ayaa qandaraas cusub u saxiixay naadigaasi ee manchester united old trafford ka ciyaarta waxa uu la sii joogi doonaa naadigaasi ilaa iyo laba kun saddex iyo labaatanka diheyo siddeed iyo labaatan jira ayaa saddex boqol lixdan iyo toddoba kulan u saftay naadiga manchester united tan iyo markii alex ferguson uu ka keenay naadiga atletico madrid sanadkii laba kun koob iyo toban juun markaas oo uu kula soo wareegay lacag gaaraysa labaatan milyan oo euro hadda waxa uu rajaynaya in naadigaasi kubadda cagta manchester united uu kula sii gulaysto koobab dhowra iyadoo heshiiskani cusub ee uu la galay naadigaasi ay meesha ka saarayso in ciyaaryahankaasi ay kooxo dhowr ay doonayeen oo naadiga reer madrid ay ka mid tahay uu meesha ka sii baxayo leonel messi ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara naadiga kubadda cagta ee barcelona ayaa la filayaa inuu ka mid noqdo ciyaartooyda ka hor imaan doonta kulanka maanta dhici doona ee b s g iyo barcelona ee champions league ka tirsan ciyaaryahanka kabtanka naadiga barcelona ayaa julaay ugu dambeysay inuu markaasi ciyaaro kubadda cagta markii coba america argentina ay dheelaysay markay wixii ka dambeeyeyna waxa uu seegay afar kulan oo naadiga barcelona ciyaartay waxaana uu ahaa mid uga maqnaa naadiga kubadda cagta ee barcelona dhaawac soo gaaray darteed isniintii ayaa la siiyey ogolaanshihii kama dambaysta ahi ee in uu soo bogsaday isla mar ahaantaasina uu ciyaari karayo maanta kulmo ayaa dhici doono champions league ka tirsan inter ayaa la ciyaari doonta waa kulanka ugu horreeya naadiga selvia bruge waxaa naadiga inter ay martigelin doonta naadigaasi brusha dortmund iyo barcelona ayaa kulan kale xiiso badan oo ka dhici doona gegada naadiga brusha dortmund ee wadanka jarmalka chelsea ayaa gegadeeda ku martigelin doonta naadiga valencia napoli iyo liverpool ayaa sidoo kale is arki doona kulmada maanta dhici doona salisburg iyo henk ayaa is arki doona kulmadaasi waxay yihiin kuwo maanta dhacaya leon iyo zenbersburg ayaa is arki doona libzerg iyo benfica ayaa sidoo kale wada ballansan oo dheeli doona aix waxay la dilbataned galiila waddanka faransiiska istayaalla waxyaabaha kusoo kordhan natiijooyinkaasi kulamada beri dhexi doona ciyaaraheenna dambe ayaad ku dhegeysan doontaan xubinta ciyaaraha halkaas ayna jirta
waagaag dhegaystayaal jamaal axmed cismaan aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha inala socodsiinayey markana gabagabada idaacadda duurnimo ayaynu ku soo dhownahay aynu mar kale dib u jallecno dhinacii kaalmaha heesaa islamarkaana aynu ku wada nasanno codka fanaanka xabad muse iyo weliba heestaa toosan
heesaasi fanaanka xabad muuse colaad uu ku luuqaynayay waxaa gebagabo ahayd idaacaddeedni duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta shir wax iyo anigoo jamaal ayaa idinla socodsiinaya dhegeystayaal tan iyo afarta galabnimo dhammaantiin isku duban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo
dabanada labentii ku taal ee xanfigu taaban waa midaantiin iyo cidhib lahayn xubin la tuuraayo toddobaatan jeer bay indhuhu toddobaatan jeer bay indhuhu tugasho dhowraani socodkiyo xarago dabandhaqaaqeeda dabanada labentii ku taal